dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa maalintii labaad ee ciidul adxa barnaamijyada idaacadduna waa isdabajoog mid markuu dhammaada mid baa xiga waa barnaamijyo dhaxalgal ah oo aynu ugu talagalnay dhegaystayaasheenna munaasabadda ciidda awgeed haatanna waxaa la soo gaaray xilligii aynu ku ballansaneen barnaamijkii aada wada sugayseen ee tartan aqooneedka odayaasha jubbooyinka waxaana soo jeedinaya waryaheenna cabdifataax maxamed qaasim
رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما ينظم ياقوتا عقدا حبه فينا جما حبه فينا جما
بسم الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد نية سمي سلان قعل نمو سدري إيو اللابة سيده يهل بولها ميدان إذن كسو ساري oo wadnaha silkiisiyo ka timid sambabkiyo dhiigga oo sunnaha bariidadeeda ah oo siino iyo khayr leh yaan sacbada idinku sidaa saakay oo ciid ah sacaadiyo wanaag iyo dhammaan sama ku noolaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waa barnaamijkii tartanka odayaasha ee ciidul adxaa oo ay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qabato inta badan ciidan oo kale tartankan ayaa waxa uu dhex maraa odayaasha dhaqanka iyadoo hadba gobol aannu ka soo tabinno waxaa sannadkan nasiib u yeeshay odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka waxaana barnaamijkan ku qabanaynaa degmada jilib ee jubbada dhexe ama wilaayada jubbooyinka waxaana ku tartamaya laba koox ama laba majmuuco oo kala wata magacyo aad u qiimo badan waxaan odayaasha uga mahad celinaynaa ka soo qaybgalka tartanka iyo aqbalaadda ay inaga aqbaleen sidoo kale waxaan mahadyaha ka gaadho leenahay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo iyadu bixinaysa abaalmarinno iyo hadiyado loogu talagalay tartankan gaar ahaan odayaasha ka qaybgelaya labada majmuuco waa rag culus aad iyo aad ayayna majmuuco walbaahi u caabboon tahay midba ta kale ayay doonaysaa inay ka adkaato waxaana la yidhaahdaa fardo laysku hayo layskuma faaniyo intaa waxa dheer oo guddiga tartanka ka mid ah ismaaciil haaruun afhayeenka nuqabada soomaaliyeed intaanan u gudagelinse majmuucooyinka inay kala qaataan warqadaha wakhtiyo nasiibka ah si kooxda loogu bilaabayo iyo tan ku xigtaahi ay u soo baxaan waxaan ku soo dhoweynayaa nabadoon ismaaciil haaruun si uu wax inooga taabto nidaamka uu ku soconayo tartanka nabadoon bismillaah alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah marka hore ilaahay baan u mahad celinaynaa mahadaan bilow iyo dhammaad toona lahayn marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa bahda alfurqaan oo mar walba tartan aqoomeed ummadda looga faa'iidaynayo ama odayaasha looga faa'iidaynayo iyo ummadda islaamka aba dadka dhagahooda maqashiisa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa idaacadda alfurqaan mahad kadib tartankan waa tartan aqooneed waa tartan aad iyo aad loogu baahan yahay hadda ka hor waxaa loo qaban jiray uun dhallinyarada iyo dadka daayarta ah laakiin muddooyinka dambe alfurqaan waxay u soo jeedsatay inay odayaasha dhaqanka ama salaadiinta ummadda soomaaliyeed inay tartan aqooneed u qabato tartankaasoo laga helayo aqoon kororsi faa'iido isbarasho iyo wax aad iyo aad u qiimo badan iyada oo laga helayo hadda ka hor waxay ka soo qabteen walaayooyinka qaybo ka mid ay ka soo qabteen walaayooyinka shabeellada hoosey ka soo qabteen maantana waxay joogaan walaayada jubbooyinka jili bay maanta joogaan allah ha barakeeyo alla ha ciseeyo alla ha wanaajiyo tartamayaasha waxaa loo sheegayaa waxa ay ku tartamayaan inayna ku degdegin ee si fiican oo degganaanshaha inay uga jawaabaan marka odayaashana waa u mahad celinaynaa soo dhowaadaannu idin leenahay haddana laba nin baa u soo kacaysa koox walba waraaqihii magacyada ay kula bixi lahaayeen laba nin qolo waliba hal nin ha soo dirsato wabillaahi towfiiq waayahay labada majmuuco waxaa u soo kala istaagay suldaan maxamuud iyo suldaan cabdiqani sodonkaan marka waayahay maxaa idiin soo kala baxay ee suldaan cabdiqani xaggaaga aan ku horeeyo ee ee baa ii soo baxday yaa noo soo baxday waayahay ee haddii ay kuu soo baxday waxay caddaynaysaa in su-aasha adinka la idinku bilaabo ee suldaan maxamuudna dabcan waa b muhiimaddu waxay ahayd in la arko kooxda noqonaysa tan iyadu qaadata su-aasha ugu horeysa marka su-aasha ugu horeysa waxaa leh majmuucada suldaan cabdiqani suldaan cabdiqani majmuucadaada magaceed majmuucadii waxaa la yihahdaa majmuucatu cumar bin khadaab suldaan maxamuud majmuucadaada muscab bin cumayr waayahay waxaa la yidhaahdaa markii la tartamayo koox walbaahi waxay leedahay qof kooxda murqaheeda soo muujiya oo goodiya ayay leedahay marka goodiskana dagaalka ayuu ka mid yahay waxaan filayaa labadiina ayaa u kala qaadanaya kaalimahaas labada koox haa waayahay suldaan dareenkaaga dareenkaygu runtii waa dareen farxad leh oo marka hore waxaan ku faraxsannahay tartankan baan ku faraxsannahay annagoo nuqabadii ah oon runtii maaragtay hadda kahor fursaddan helin inaan maaragtay dadka muslimiinta ah u soo bandhigno tartan aqoomeed ay odayaashii ku tartamayaan dee mar maxaa la geel hashiisa u weyn haddii durdurisa aranki maxaad moodaaye hadday nuqabadii tartamayaan dadkii kalena waa way ka sii daran yihiin weeyaan marka aad baan adeer ugu faraxsannahay marka waxaa tahay guddoomiyihii golaha jubbooyinka ayaa tahay nuqabada majmuucadaada ma isleedahay waa laga adkaan doonaa mise waxaad leedahay annaga ayaa adkaanayna maya inkastoo tartanku iska nasiib yahay oo wax la yaqaanay xataa markii tartan la yidhaahdo oo dhanka kale noqon karta lakin guusha in annagu qaadnaa rajaynayna insha allah waka waayahay waxay noqonaysaa kolley guddoomiye racyadiisii ka guulaystay haddaad guulaysato haddii lagaa guulaystona way kasii waayahay suldaan maxamuud shucuurtaada maasha allah aad iyo aad aad iyo waxaan soo koobi karaa maanta maasha allah maadaama tartan aqoomeed oo odayaasha maanta aan u fadhin insha allahu raxmaan ilahi idinkii waxaan jeclan lahay insha allah inaan annaga ku guulaysano insha allah dhulkan insha allahu raxmaan waayahay waan arki doonnaa waxaana inoo bilaabanaya su'aalaha waxaa xusid mudan su'aal walba oo toos ah waxaa lagu helayaa labo dhibcood ama laba derajo ka faa'iidaysiga waxaa lagu helayaa hal derajo ka faa'iidaysigu wakhti ma lahan su'aasha tooska laakiin waxay leedahay daqiiqad intaa waxa dheer majmuucadii su'aal gefta waxaa ku ciyaya dhurwaa waan arki doonnaa majmuuco walba iyo waxa ay soo bandhigto نرجو رضوان الرحمن وسنابل خير الريان كان محل النبع فكان وقف قام على الإحسان يبقى بمرور الأزمان حمدا لله المنان waa hagaag markanna waxaan toos u gelaynaa tartanka waxaa nasiib u yeeshay in su-aasha lagu bilaabo sida aad maqlayseenba majmuucada cumar ee uu hogaamiyo suldaan cabdiqani dhegihiinna fura waxaad sheegtaan saxaabigii ugu horreeyey ee ku dhashay magaalada madiina isaga oo muhaajir ah mar labaad waxaad sheegtaan saxaabigii ugu horreeyey ee ku dhasha magaalada madiina isagoo hooyadii ay la soo hijrootay mar saddexaad sheega saxaabigii ugu horreeyey ee ku dhashay magaalada madiina isaga oo muhaajir ah jawaabta ayaa la idinka fadhiyaa حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa tahay majmuucada cumar waxaa u soo istaagay isaga ayaa magaciisa inoo sheegaya magacaygu waa sultaan cabdiqani cabdulaahi haddaan isku dayo su-aasha jawaabteeda waa cabdulaahi ibni cumar
waa tahay way hareer martay maadaama dhurwaagii uu ku qayliyey waxaa ka faa'iidaysanaya majmuucada kale ka faa'iidaysuguna wakhti ma lahan haye magacii waa cabdifitaax xasan maxamed majmuucada aan ka socono waa cus- muscab ibnu cumeer jawaabtana waa cabdulaahi ibnu zubeer cabdulaahi ibnu zubayr waa ay ka faa'iidaysteen waa ay ka faa'iidaysteen si saxa ayayna uga jawaabeen waxa ay leeyihiin hal dhibic نحلة للمجد برهان ينثر عبقا أو ريحان من آي الرب المنان يسكب في الوجدان أمان markanna waa majmuucada muscab dhegihiina fura waxaad sheegtaan magaca cabdulaahi bin zubayr hooyadii waxaad sheegtaan magaca cabdulaahi bin zubayr hooyadii mar saddexaad waxaad sheegtaan magaca saxaabiga allaha ka raali noqdo ee cabdulaahi bin zubayr hooyadii حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa yahay majmuucada waxaa uu soo istaagaya nin culus isaga ayaa magaciisa ku bilaabaya magacaad sultaan xasan daahir saxaabiga hooyadiis asmaa bintu abibakar waa ay ka jawaabeen waa ay ka jawaabeen waxa ay leeyihiin laba dhibcood نحلتها نحن أتينا نقضي وقتا يلهمنا ندعم وقفا نترك أثرا ننشر خيرا ينفعنا markanna waa su-aasha xigtaa weli tartanka qaybihiisii hore ayaan sii tallaabsanaynaa su-aashan waa majmuucada cumar waxaad sheegtaan magacii hore ee la odhan jiray magaalada boosaaso waxaad sheegtaan magacii hore ee la odhan jiray magaalada boosaaso mar saddexaad waxaad sheegtaan magacii hore ee la odhan jiray magaalada boosaaso حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa hagaag soo dhowaada majmuucada cumar بسم الله الحمد لله مقعي هو عبد الله سهل نقيب عبد الله سهل een oo ka socda majmuucada cumar su-aasha jawaabteedu waxaa weeye magaaladu waa boosaaso waxaana la dhihi jiray badan qaasin markii hore bandar qaasim waa ay ka jawaabeen waa ay ka jawaabeen waxaana ay leeyihiin laba dhibcood نحلتها نحن أتينا نقضي وقتا يلهمنا ندعم وقفا نترك أثرا ننشر خيرا ينفعنا waa hagaag tartankii ayaan dhex muquuranaynaa waa tartankii odayaasha qaar ka mida odayaasha cimaamadaha ayay dhigteen maskaxda ayay shiilayaan waa yahay waan arki doonnaa natiijada iyo halka uu ku biyo shubto su-aasha xigtaahi waxaa leh majmuucada muscab waxaad sheegtaan xeebta soomaaliya dherarkeedu waa imisa mar labaad waa imisa dherarka xeebta soomaaliya marka saddexaad waxaad sheegtaan dherarka inta kilomitir ee ay tahay xeebta soomaaliya jawaabta ayaa la idinka fadhiyaa حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa yahay wakhtigii ayaa idinku dhacay haye jawaabta majmuucada muscab
majmuucada muscab markaan ka jawaabo xasan daahir markaan ka jawaabo xeebta soomaaliya kilomitirkeeda dhirirkiisa saddex kun saddex saddex saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex
saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex waa ay ka jawaabeen si saxa ayay uga jawaabeen inkastoo ay sigteen waxaana ay leeyihiin laba dhibcood نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما ينظم ياقوتا عقدا حبه فينا جما حبه فينا جما
waa hagaag tartankii ayaannu weli ku guda jirnaa su-aashan waxaa leh majmuucada cumar cumar dhegihiinna fura su-aashu waxay odhanaysaa sheeg magaca xayawaanka keliya ee u seexda dhabarka waxaad sheegtaa magaca xayawaanka keliya ee u seexda dhabarka mar saddexaad sheeg xayawaanka keliya ee u seexda dhabarka ma digaagga mise waa bisadda jawaabta adinka ayaa la idinka fadhiyaa waa yahay wakhtigii ayaa idinku dhacay majmuucada cumar jawaabta anuu عبد الله سهل jawaabtu waxa weeye libaax
waa hagaag waa ay hareer mareen jawaabta haddii ay ka faa'iidaysanayaan majmuucada muscab ka faa'iidaysigu waqti ma lahan soo dhowaada bismillaah alxamdulilah magacay waa suldaan cabduule xasan madoobe su-aashaas haddaan ka faa'iidaysto waxaan leeyahay bisadda
labada majmuucaba waa ay hareer martay waxaana jawaabta u gudbinayaa guddiga nabadoon ismaaciil haaruun su-aalihii labadaba soo hareer maray agtooday taallay nasiib wanaag waxa dhabarka u seexday waa bini'aadamka waa tahay waa tahay waxaan filayaa jawaabta oo sax ah inaad halkaasi ka hesheen nabadoonku wuxuu yidhi meel fog ayaa laga doonay laakiin meel dhow ayayba taallay نحلات قد جاء بجد صير مسعانا هما ينظم ياقوتا عقدا حبه فينا جما حبه فينا جما
waa hagaag tartanku waa uu kulul yahay waa la isloodinayaa marbana koox ayaa soo karaar qaadanaysa waa yahay su-aashan waxaa leh majmuucada muscab muscab sheeg waa maxay shayga keliya ee uu arko indhoolaha sheeg shayga keliya ee uu arko qofka indhoolaha ah mar saddexaad waxaad sheegtaa shayga keliya ee uu arko indhoolaha jawaabta ayaa la idinka fadhiyaa muscab حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa yahay wakhtigii ayaa idinku dhacay majmuucada muscab jawaabta anigoo ah suldaan xasan daahir haddaan ka jawaabo qofka indhoolaha ah wuxuu arkaa jirkiisa
waa ay hareer martay maadaama dhurwaagii uu ciyey ka faa'iidaysigu wakhti ma lahan majmuucada kale ee cumar bismillaahi magacaygu waa cabdulqaadir maxaa cali waxaana ka tirsanahay majmuucada cumar bin khadaab su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo qofka indhoolka wuxuu wax ku ar- ar- wuxuu macnaha wax ka arkaa nuurka
labadaba waa ay hareer martay su-aashaasi jawaabteedana waxaa looga fadhiyaa nabadoon ismaaciil haaruun bismillaah labada kooxood ee dhurwaagaa ku ciyey ilaahu ayna anna dacwadu igu ciyin wuxuu arkaay waa riyada weeye riyaduu arkaa habeenkii markuu riyoodo wuxuu arkayaa wixii indhihiisu qabtaan buu arkayaa waa riyada wax wax lagu arkaa wabilaahi towfiiq waa tahay waxaan filayaa jawaabta oo sax ah halkaas ayaad ka hesheen qofka indhoolaha ah waxa uu arko waa riyada نحلة للمجد برهان ينثر عبقا أو ريحان من آي الرب المنان يسكب في الوجدان أمان waa tahay weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka tartanka odayaasha su-aashan waxaa leh majmuucada cumar waxaad sheegtaan suurad qur'aanka kariimka ah ku jirta oo aayad walba marka la akhriyo laga helayo magaca allah waxaad sheegtaan suurad ku jirta qur'aanka kariimka oo marka la akhriyo aayad walba laga helayo allah waxaad sheegtaan waa markii saddexaade suurad ku jirta qur'aanka kariimka oo aayad walba oo la akhriyo laga helayo allah jawaabta ayaa la idinka fadhiyaa majmuucada cumar حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waayahay majmuucada cumar iyo jawaabta jawaabta haddaan isku dayo magaca waa cabdulqaadir maxaa cali majmuucada cumar bin khadaab jawaabta ayadda haddaan isku dayo waa suuratu likhlaas
waa ay hareer martay oo waa ay gafeen majmuucada kale ka faa'iidaysigu wakhti ma laha بسم الله مقعي محمود اسماعيل على واي هذا ومجموعة هذا مصعب هذا اسكت سؤال جوابته وحوا سورة ال- آه، سورة القسم على waa tahay si sax ah ayay uga jawaabeen majmuucada muscab waxayna halkaasi ku mutaysteen hal dhibic نحلة للمجد برهان ينثر عبقا أو ريحان من آي الرب المنان يسكب في الوجدان أمان weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka tartanka odayaasha su-aashan waxaa leh majmuucada muscab labada majmuuco dhegihiinna fura waxay odhanaysaa waxaad sheegtaa haweenaydii uu allaah u waxyooday sheeg haweenaydii uu allaah u waxyooday waxaad sheegtaa haweenaydii uu allaah u waxyooday jawaabta ayaa laydinka fadhiyaa majmuucada muscab حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa tahay majmuucada muscab soo dhowaada jawaabta dhul ayaa nuu qeyli annaga
su-aashii jawaabteeda ka faa'iidaysigu waqti ma lahan majmuucada cumar
aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cali ismaan ruuraaye waxaana ka tirsanahay majmuucada cumar jawaabtii haddii aan bixiyo qofkii dumarkahay oo allah u waxyooday waxaa waaye nabi muuse hooyadii nebi muuse hooyadii waa ay ka jawaabeen nabadoon ruuraye ayaa si deg deg ah uga jawaabay نحلتها نحن أتينا نقضي وقتا يلهمنا ندعم وقفا نترك أثرا ننشر خيرا ينفعنا waa hagaag weli waa tartankii labada koox halgan xooggan ayay ku jiraan lamana oga koox adkaan doonta su-aashan waxaa leh majmuucada cumar maadaama tii hore ay ka faa'iidaysi ahayd waxaad sheegtaan saxaabigii hoggaaminayey dagaalkii yarmuug waxaad sheegtaan saxaabigii hoggaaminayey dagaalkii yarmuug mar saddexaad waxaad sheegtaan saxaabigii hoggaaminayey dagaalkii yarmuug حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waqtigii ayaa idinku dhacay majmuucada cumar soo dhowaada anigoo ah suldaan aweys sheekh maxamed su-aasha ay u weydiisay saxaabigii hogaaminaya waxaa waaye khaalid bin weliid
khaalid bin weliid waa ay ka jawaabeen si saxa waxaana halkaasi ay ku muteen laba dhibcood نحلة للمجد برهان ينثر عبقا أو ريحان من آي الرب المنان يسكب في الوجدان أمان waa hagaag weli waa tartankii majmuucada muscab dhegihiinna fura waxaad sheegtaan saxaabigii hoggaaminayey dagaalkii mu'ta mar kale waxaad sheegtaan saxaabigii hoggaaminayey dagaalkii mu'ta mar saddexaad waxaad sheegtaan saxaabigii hoggaaminayey dagaalkii mu'ta حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa hagaag majmuucada waxaa u soo istaagay suldaan xasan daahir soo dhowow anigoo xasan daahir majmuucada aan u soo istaagay muscab bin cumeyr haddaan ka oo- haddaan ka jawaabo su-aashii la i weydiiyey saxaabiga la yidhaha sayd bin xaaris
zayd bin xaaris si saxa ayay uga jawaabeen laba dhibcood ayaad leedihiin نحلة للمجد برهان ينثر عبقا أو ريحان من آي الرب المنان يسكب في الوجدان أمان waa hagaag weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka ah tartanka odayaasha inta aanan sii anbaqaadin su'aalaha iyo tartanka nabadoon ismaaciil haaruun bal geedi socodka tartanka iyo waxaad nooga warantaa su'aalaha inta ay ka kooban yihiin ama goorta uu dhammaanayo tartanka waxa weeyaan su-aaluhu waa lix iyo labaatan su-aalood tartamayaashana kulli dhidid iyo fidhfidh baa hadda ku wada taagan qolo waliba waxay rabtaa qolada kale inay sanka dhulka ugu jiido ilaa waa sanka dhulka noloogu jiidin meel aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad u qiimo badan ayuuna marayaa waana waxyaalaha lagu farxo ama waxyaalaha lagu faa'iidaysto wey markaa qolo walba waxaan ku baraarujinayaa inay guntiga dhiisha iskaga dhigaan su-aalaha la weydiiyana ay isku dayaan si saxa inay uga jawaabaan wabilaahi towfiiq waa tahay maanta oo kale waxaa la yidhaahdaa kaftanka iyo sheekadu waxay kulan hagaagaan niyaddu kuu kabmaysaa kalgacayl ku gelaya kolka aad la koodo odayaashan oo kale sababtoo ah aqoon ayaa laga kororsanayaa iyo waayo aragnimo نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما ينظم ياقوتا عقدا حبه فينا جما حبه فينا جما
su-aashana waxaa leh majmuucada cumar waxaad sheegtaan ugu yaraan saddex nas oo caddaynaya attalaasum bayna aldaahir waalbaatin ama sida ay saamayn isugu leeyihiin oo aanay u kala hari karin qofka daahirka waxa uu ka sameeyo iyo baadinkiisa waxaad sheegtaan saddex nas oo caddaynaya attalaasum bayna aldaahir waalbaatin sida ay isku talaasumayaan oo aysan u kala hari karin daahirka iyo baatinka mar saddexaad sheega ugu yaraan saddex nas oo caddaynaya attalaasum bayna aldaahir waalbaatin sida ay isku talaasumayaan oo aysan u kala hari karin daahirka iyo baatinka jawaabta ayaa la idinka fadhiyaa majmuucada cumar
أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waayahay wakhtigii ayaa idinku dhacay majmuucada cumar jawaabta Ee, haddaan su-aalaha jawaabtooda isku dayno anigoo cabdiqani cabdulaahi maxamed aayadda hore waxaa weeyaan wayaquuluuna aamanaa billaahi wabirasuuli waadacnaa uma yatawallaa ila aakhir aaya wa aayadda kalena waxaa weeyaan laa tajidu qowman yuuminuuna billahi walyowmi alaakhiri yuwaaduuna man xaada allaha warasuul ila aakhir aaya ha midda kalena walaalay baa ka jawaabay haddii alla idmo insha allah Ha, ka faa'idaystaan iyaga insha allah labadan baan haynaa anaga jazaakum allah khayra waayahay haaf ayay ka jawaabeen majmuucada cumar haddaad ka faa'iidaysanaysaan majmuucada kale magacii waa cabdifataax xasan haddaan isku dayo waxaan filaa man camila saalixan falinafsi waa tahay weli haafkii ayaa dhiman haafka kale walow kaanuu yu'minuuna billaahi waannabiyi wamaa unzila ilayhim attakhaduuhum awliyaa halkaas marka sidaa hal dhibic ayay ku mutaysteen majmuucada cumar ننشر خيرا ينفعنا نحلة بالفن سقانا للإسلام يقدمنا نحلتها نحن أتينا معنا الهمة تصحبنا معنا الهمة تصحبنا تصحبنا waa tahay weli tartankii ayaan dhex maquuranaynaa odayaashu koox walbaahi dadaal ayay ku jirtaa waa la shuureynayaa waqtiyada qaar madaxyada ayaa la isku soo dhoweynayaa waa la halgamayaa ragga qaar bakooradihii iyo waa ay iska dhigeen meel ayay iska dhigeen aad baa loo dadaalayaa waayahay su-aashan waxaa leh majmuucada muscab sheeg ugu yaraan saddex nas oo caddaynaya in iimaanku uu ziyaado ama nusqaamo sheeg saddex nas oo caddaynaya in iimaanku uu ziyaado ama uu nusqaamo sheeg saddex nas oo caddaynaya in iimaanku uu ziyaado jawaabta ayaa laydinka fadhiyaa majmuucada muscab
نحلتها نحن أتينا معنا الهمة تصحبنا معنا الهمة تصحبنا تصحبنا waxaa laydinka doonayaa jawaabta intaad soo socotaan waa idiin saamixi karnaa waqtigii wuu dhacay
dhurwaagaa nuu qeyli annaga waayahay waa tahay waa ay soo hareer martay haddii ay ka faa'iidaysanayaan majmuucada kale ee cumar bismillaah anigoo ah suldaan aweys sheekh maxamed aayadaha waxay kale yihiin aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum inama almu'minuuna aladiina idaa dukiruu llaaha wajilat quluubuhum huwa aladii anzala sakiinata fii quluubi lmu'miniina liyasdaaduu si saxa ayay uga jawaabeen ama ay u soo bandhigeen saddex nas oo caddaynaya in iimaanku uu ziyaado waxayna leeyihiin hal dhibic oo ka faa'iidaysi ah نحلتها نحن أتينا معنا الهمة تصحبنا معنا الهمة تصحبنا تصحبنا weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka tartanka odayaasha su-aashan waxaa leh majmuucada cumar cumar dhagaha fur sheeg magaalada uu ku aasan yahay halyeyga salaaxuddiin al ayuubi sheeg magaalada uu ku aasan yahay salaaxuddiin al ayuubi mar saddexaad waxaad sheegtaan magaalada uu ku aasan yahay salaaxuddiin al ayuubi حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waayahay waxaa u soo istaagay suldaan cabdiqani jawaabta waa cabdiqani cabdulaahi majmuucada cumar bin khadaab jawaabta waa dimishaq dimashaq si saxa ayay uga jawaabeen waxayna leeyihiin laba dhibcood نحلتها نحن أتينا نقضي وقتا يلهمنا ندعم وقفا نترك أثرا ننشر خيرا ينفعنا waa hagaag su-aasha xigtaahi waxaa leh majmuucada muscab waxaad sheegtaan halkii uu ku geeriyooday oo lagu aasay sayid maxamed cabdulle xasan halyeygii soomaaliga ahaa sheeg halkii uu ku geeriyooday sayid maxamed cabdulle xasan marka saddexaad waxaad sheegtaan halkii uu ku geeriyooday sayid maxamed cabdulle xasan sayidkii addoonsiga necbaa حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
wakhtigii wuu idinku dhacay majmuucada waxaa uu soo istaagay suldaan xasan daahir oo dhoolla caddeynaya suldaan soo dhowow waa dhowahay jazaakum allahu khayran anigoo ah majmuucada muscab xasan daahir haddaan isku dayo meeshii uu ku geeriyooday sayid maxamed cabdulla xasan halgelmaagii waa imey waa imey waa ay ka jawaabeen waa ay ka jawaabeen laba dhibcood نحلة للمجد برهان ينثر عبقا أو ريحان من آي الرب المنان يسكب في الوجدان أمان waa hagaag weli tartankii ayaan dhex maquuranaynaa waa tartankii odayaasha waa odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka majmuucada cumar ayaa iskale su-aashan dhegihiinna fura sheeg weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee shisheeyaha loogu geysto soomaaliya uguna saamaynta badnaa dhegihiinna fura sheeg weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee shisheeyaha loogu geysto soomaaliya uguna saamaynta badnaa sheeg weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee shisheeyaha loogu geysto soomaaliya uguna saamaynta badnaa majmuucada cumar حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
majmuucada cumar wakhtigu wuu sii socdaa soo dhowaada jawaabta jasaaka allah khayr anigoo ah suldaan aweed sheekh maxamed waxay ila tahay haddaan caqligayga ku noqdo weerarkii baladoogle
waayahay si saxa ayay uga jawaabeen dagaalkii ugu khasaaraha badnaa uguna saamaynta badnaa wuxuu ahaa dagaalkii belidoogle
نحلتها نحن أتينا معنا الهمة تصحبنا معنا الهمة تصحبنا تصحبنا waa hagaag su-aasha xigta waxaa leh majmuucada mooscab waxaad sheegtaan tobankii sano ee ugu dambeeyey gobol ka mid ah gobollada dalka soomaaliya oo hal goob lagu dilay laba boqol oo nin oo gaalo ah mar labaad sheega gobol ka mid a gobollada dalka soomaaliya oo lagu dilay hal macrako ama hal dagaal laba boqol oo gaal mar saddexaad waxaad sheegtaan gobol ka mid a gobollada soomaaliya oo hal dagaal oo qura looga tallaabsaday meydka ama meydadka laba boqol oo gaal حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa hagaag majmuucada muscab soo dhowaada jawaabta jawaabta haddaan isku dayo magaca waa maxamuud ismaaciil cali een, majmuucada muscab jawaabta haddaan isku dayo gobolka waa gobolka gedo gaar ahaan ceelcadde waa hagaag waa ay ka faa'iidaysteen oo toos ayay uga jawaabeen su-aashaasi waxayna leeyihiin laba dhibcood نحلة للمجد برهان ينثر عبقا أو ريحان من آي الرب المنان يسكب في الوجدان أمان waa hagaag weli waxaan dhex maquranaynaa barnaamijka tartanka odayaasha majmuucada cumar ayaa su-aashan iska leh dhegihiinna fura maskaxdiinna iyo maankiinan ah soo xaadiriya waxaad aragtay guri gubanaya oo holac uu ka baxayo guriga cid ku jirta ma garanaysid waxaa kaloo aad aragtay bakhaar ay ku jirto lacag aad u badan markaas labadaas goobood ay gubanayaan guriga iyo bakhaarka waxaad wadataa ambalas kee ku hormari lahayd gurmad ahaan aan ku celiyo waxaa gubanaya guri qofku ma ogid waa suuragal in dad ay ku jiraan oo ma hubtid laakiin waxaad hubtaa bakhaarka oo ay taallo lacag aad u fara badan oo boqolaal kun oo dollar ah ambalastii ayaad wadataa iyo shaqaalahaagii ugu horrayn keed u gurman lahayd mar saddexaad waxaa gubanaya guri dhinaca kale bakhaar guriga cidna kuma ogid bakhaarka laakiin hanti badan ayaa taalla ambalastii ayaad wadataa keed u gurman lahayd jawaabta ayaa laydinka fadhiyaa majmuucada cumar حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa hagaag cumar wakhtigii waa uu dhacay jawaabta anaa cabdulaahi sahal kana tirsan majmuucada cumar jawaabtaa su-aasheeda haddaan galo waxaa weeye guriga xiran baan ku dadaalayaa maxaa jira in dad ku jira suuragala nool
waa hagaag mar haddii dhurwaagii uu kuciyey waxay astaan u tahay inay soo hareer martay majmuucada kale ka faa'iidaysiga wakhti ma laha soo dhowaada maxamed ismaaciil cali haddaan isku day jawaab su-aal- su-aasha jawaabteeda waxaan ku hormarayaa bakhaarka
waa hagaag dhurwaagii ayaa ku ciyey labada majmuucaba jawaabta waxaa laga sugayaa nabadoon ismaaciil haaruun بسم الله الحمد لله waxa weeyaan labada guri ee gubanaya waxaa wadataa ambalaas baa wadataa ambalaas dhaawaca lagu qaadaa ee gurya debdemis maaha guryahana laguma demiyo dhaawac baa lagu qaadaa maxaad u gurmataa waaba dha- ma dhaawac baad ku qaadi waa bilaahi towfiiq waa tahay wuxuu waa ambalas oo dhaawacyada ayay qaadaa buu yidhi nabadoonku ee ma ahan debdemis waxna kuuma qaban karto midkaa doontaba ku hormar نرجو رضوان الرحمن وسنابل خير الريان كان محل النبع فكان وقف قام على الإحسان يبقى بمرور الأزمان
weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka tartanka odayaasha majmuucada muscab ayay su'aashani ag taallaa sheeg nafleyda aan ukun iyo ilmo toona foolan waxaad sheegtaa nafleyda aan ukun ilmo toona foolan waxaad sheegtaa nafleyda aan ukun iyo ilmo toona aan foolan jawaabta ayaa laydinka fadhiyaa muscab حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa hagaag wakhtigii waa uu idinku dhacay wax sakin ah oo idiin haray ma jiraan majmuucada waxaa isu istaagay suldaan xasan daar soo dhowow anigoo xasan daahir majmuucada muscab haddaan isku dayo waa taksiga
ka faa'iidaysigu wakhti ma lahan majmuucada cumar cumar soo dhowaada magacaygu waa cabdiqaadir maxaa cali waxaan ka socdaa majmuucada cumar bin khadaab su-aasha jawaabteeda haddiin isku dayo waa xayawaanada labka ah waa hagaag su-aashaasi oo ka faa'iidaysi ahayd si saxa ayay uga jawaabeen waxayna leeyihiin hal dhibic نحلتها نحن أتينا معنا الهمة تصحبنا معنا الهمة تصحبنا تصحبنا waa hagaag waa la hardamayaa labada kooxna waa ay baratamayaan waan arki doonnaa majmuucadii ku adkaata tartankan waxaad sheegtaan majmuucada cumar laba mashruuc oo hirgalay oo ay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ay kaga soocan tahay wilaayaadka kale ee islaamiga ah sheeg laba mashruuc oo hirgalay oo ay wilaayaadka islaamiga ah ee kale ay kaga soocan tahay wilaayada tan ee jubbooyinka odayaashu waa ay fafakanayaan inta aan la gaarin inaan mar saddexaad sheego oo micnaha jubbooyinka ayay joogaan laakiin inay ka jawaabayaan iyo in kale lama oga aan marka saddexaad ku celiyo sheeg laba mashruuc oo hirgalay oo ay wilaayada jubbooyinka kaga khaas tahay wilaayaadka kale ee islaamiga ah jawaabta ayaa laydinka fadhiyaa majmuucada cumar حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waayahay majmuucada cumar wakhtigii waa uu dhacay waa tahay waxa uu soo istaagay mar haddii lagu dhawaaqo wakhtiga inuu dhacay waa la soo dadaalayaa suldaan cabdiqani mid waa macadka asakhaawi ee lagu barto qiraa'aadka qur-aanka kariimka oon ka jirin wilaayaadka kale midka kalena ma garanay ka kale waayahay haaf ayay ka jawaabeen sidaas waxay ku leeyihiin hal dhibic haddii ay dhammaystirayaan majmuucada kale ka faa'iidaysigu wakhti ma lahan waxaan usoo istaagay ka faa'iidayste magacayga waa suldaan cabdiweli xasan madoobe su-aasha raxmatu lilcaalamiin ee calawiyiinta waa jawaabteeda waa hagaag mid kale oo saddexaad ayayba ku dareen oo tartanka furan ee raxmatan lilcaalamiin iyo barnaamijka carabiyiinta ah wax badan ayay wilaayaadka kale kaga khaas tahay wilaayada jubbooyinka inkastoo wilaayaba ay wax ku horeynayso waa tahay adinkuna waxaad leedihiin hal dhibic oo ka faa'iidaysi ah
نحلتها نحن أتينا معنا الهمة تصحبنا معنا الهمة تصحبنا تصحبنا waa hagaag weli waxaan dhex maquuranaynaa tartanka odayaasha ee ciidul adxaa majmuucada muscab sheeg wilaayo ka mida wilaayaadka islaamiga ah oo la khaas ah dhasheegyo isla markaana uu ku yaallo dhulbaraha sheeg wilaayo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah oo la khaas ah dhasheegyo isla markaana uu ku yaallo dhulbaraha sheeg wilaayo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah oo la khaas ah dhasheegyo isla markaana uu maro dhulbaraha jawaabta ayaa laydinka fadhiyaa majmuucada muscab حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa hagaag majmuucada muscab soo dhowaada magacay haddaan ku bilaabay maxamuud ismaaciil cali haddaan isku dayo su-aasha jawaabteeda waa jubbooyinka kaastan jubbada hoose dhulbahan uu maraya baarsan guuni intaa waa jubbooyinka si saxa ayay uga jawaabeen majmuucada muscab waxayna leeyihiin laba dhibcood
حبه فينا جما حبه فينا جما فينا جما waa hagaag odayaashu aad ayay ugu fiican yihiin su'aalaha juqraafiga dhextaal yar haddaan geliyo nin macallim ah ayaa waxa uu ardaydii sii weydiiyey waxaad sheegtaan halka laga helo dahabka ugu badan dalka soomaaliya wiil arday ah ayaa farta taagtay wuxuu ku yidhi macallin dahabka ugu badan waxaa laga helaa suuqa bakaaraha arday kale ayaa farta taagtay oo uu dhalay ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaaraha wiilkiisa wuxuu yidhi macallin dahabka ugu badan waxaa laga helaa armaajada hooyaday ayuu yidhi ee dabcan doorashooyinna hadda qabanqaabadooda waa ay socdaan waan arki doonnaa su-aashan waxaa leh majmuucada cumar waxaad sheegtaa meydka xalaasha ah mar labaad waxaad sheegtaa meydka xalaasha ah marka saddexaad waxaad sheegtaa meydka xalaasha ah حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
bismillaah anigoo ah suldaan aweys sheekh maxamed kana tirsan majmuucada cumar meydka xalaasha waa meydka xayawaanka badda wixii badda ku dhintoo dhan ayaa xalaal ah waa tahay si sax ah ayay uga jawaabeen waxayna leeyihiin laba dhibcood نحلة للمجد برهان ينثر عبقا أو ريحان من آي الرب المنان يسكب في الوجدان أمان waa tahay su-aashan waxaa leh majmuucada muscab waxaad sheegtaa dhiigga xalaasha ah waxaad sheegtaan dhiigga xalaasha ah mar saddexaad waxaad sheegtaan dhiigga xalaasha ah حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
majmuucada muscab durbadiiba waa ay soo istaageen بسم الله الحمد لله waxaan ka socdaa majmuucada muscab haddii aan ka jawaabo waxaa weeye beerka beerka si saxa ayay uga jawaabeen waxayna leeyihiin laba dhibcood oo waaweyn نحلتها نحن أتينا نقضي وقتا يلهمنا ندعم وقفا نترك أثرا ننشر خيرا ينفعنا majmuucada cumar dhegihiinna fura sheeg madaxweyne ka mid ah madaxda maamulada soomaaliya laga dhisay oo dumiyey masjid isla markaana dayac tiray kiniisad mar labaad sheeg madaxweyne ka mida madaxda maamulada soomaalida oo dumiyey masjid isla markaana si qurux badan u dayac tiray kiniisad marka saddexaad sheeg madaxweyne ka mida madaxda maamulada soomaaliya laga dhisay madaxweynahaas oo dumiyey masjid isla markaana dayac tiray kiniisad لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان waa hagaag way soo istaageen majmuucada cumar jawaabta cabdiqani cabdullahi wey magacaygu jawaabtu waa ninkaasi wuxuu ahaa siilaanyo siilaanyo ayuu ahaa si sax ah ayay uga jawaabeen waxayna leeyihiin laba dhibcood نحلتها نحن أتينا معنا الهمة تصحبنا معنا الهمة تصحبنا تصحبنا waa hagaag waxaan ku dhownahay gebagabada tartanka su-aashan waxaa leh majmuucada kale ee muscab sheeg madaxweyne ka mida kuwa soomaaliya laga dhisay oo dayac tiray kiniisad in ka badan hal milyan oo dollarna ku dhisay ama ku soo celiyey asnaam ama taallooyin mar labaad sheeg madaxweyne ka mid ah madaxda soomaaliya laga dhisay oo dayac tiray kiniisad isla markaana lacag ka badan hal milyan oo dollar ku dhisay ama ku soo celiyey asnaam ama taallooyin waxa la yidhaahdo mar saddexaad sheeg madaxweyne ka mida kuwa soomaaliya ka jira oo dayac tiray kiniisad in ka badan hal milyan oo dollarna ku dhisay asnaam jawaabta ayaa laydinka fadhiya حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa hagaag waqtigii waa uu dhacay majmuucada muscab jawaabta bismillaah haddaan isku dayo jawaabtaas anigoo xasan daahir waa furmaajo waa farmaajo si saxa ayay uga jawaabeen waxayna leeyihiin laba dhibcood نحلة للمجد برهان ينثر عبقا أو ريحان من آي الرب المنان يسكب في الوجدان أمان qaybaha dambe ayaan ku dhownahay su-aashan waxaa leh majmuucada cumar dhegihiinna fura tartanku gebagabo ayuu ku dhow yahay sheeg madaxweynihii dilay sayid qudub mar labaad sheeg madaxweynihii dilay sheekha dhaxalka wanaagsan ka tegay ee sayid qudub mar saddexaad sheeg madaxweynihii dilay sayid qudub jawaabta ayaa la idinka sugayaa حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa tahay wakhtigii waa uu sii dhacayaa majmuucada cumar waa cabdiqani cabdulaahi maj- majmuucada cumar ninkaas wuxuu ahaa jamaal cabdinaasir si sax ayay uga jawaabeen madaxweynihii dilay sayid qudub waxa uu ahaa jamaal cabdinaasir laba dhibcood ayaad leedihiin نحلتها نحن أتينا معنا الهمة تصحبنا معنا الهمة تصحبنا تصحبنا waa tahay markanna waa su-aasha ugu dambaysa tartanka haddii labada koox ay barbardhac noqdaan waxaa jiri doona hal su'aal oo lagu kala saaro haddii ay kala adkaadaanna dabcan waa uu inoo dhammaaday tartanka waa su-aashii ugu dambaysay guddigu aad bay u dadaalayaan natiijooyinkii ayaa la kala qorayaa oo la kala hufayaa majmuucooyinka qudhoodu waa ay qoranayaan waa tahay majmuucada muscab waxaad sheegtaan sannadkii uu siyaad barre dilay culimmadii tobanka ahaa sheeg sannadkii uu siyaad barre dilay culimmadii tobanka ahaa ee diiday waxyaabihii uu ku kacay sida aayadihii dhaxalka iyo sinnaanta ragga iyo dumarka mar saddexaad sheeg goortii ay ahayd markii uu ina siyaad barre toogtay culimmadii tobanka ahaa ee dadka intooda badan ama culimmadu ay u yaqaanaan shuhadaa suurati nisaa حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان
waa tahay majmuucada muscab jawaabta jawaabta haddaan isku dayo waa kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii si sax ah ayay uga jawaabeen laba dhibcood ka qaata xafiiska wilaayada jubbooyinka نرجو رضوان الرحمن وسنابل خير الريان كان محل النبع فكان وقف قام على الإحسان يبقى بمرور الأزمان waa hagaag mar haddii la soo gaaray gebagabadii iyo gunaanadkii majmuucooyinka dhinaca guddiga ayay u soo wada jeesteen diyaargarow xoog lehna waa ay samaynayaan waxay ka dhur sugayaan natiijada balse natiijada ka soke nabadoon ismaaciil haaruun geedi socodka tartanka iyo een, odayaasha ee, odayaasha dabcan ee, su-aalaha qaarna waa ah, ay kala faa'iidaysanayeen qaarkoodna adiga ayaaba ka jawaabay qiimayntaada tartanka odayaashu si hufan oo ragannimo iyo geesinimo ku dheehan tahay bay u bixiyeen jawaabaha waxaanan u malayn doonaa hadda kadib waxa tartanka la gelin doonaayo inuu noqon doono golaha nuqubada ama odayaasha ama jubbooyinka ha noqdeen ama ha noqdeen walaayooyinka kale sababtoo ah sida xamaasadda leh iyo sida dhiiranaanta leh iyo sida maskax furida leh ee ay su'aalihii iyo arrimihii ay uga jawaabeen geedi socodku aad iyo aad buu u qiimo badnaa annagoo guddigii ah baabaa ka yaabna inaannu caadifaddii la kacno qaabka ay uga shaqaynayeen goobta ninkii joogay ama arkay arkayey uun baana qiimayn karaa oo ogaan karaa hadda meesha wixii ka socday wax aad iyo aad u qurux badan oo lagu farxo oo lagu naalloodo oo kuwo badan oo kale ninkii ilaahay cimri siiyo ku sugi uu ku sugi doono ayaa ka dambayn doona in sha allahu tacaalaa ilaahay idinkii waanad mahadsantihiin aad iyo aad baananu idinku mahad celinaynaa haddii aanu nahay guddigii qabanqaabada ee tartanka odayaasha gobolka jubbooyinka Eh, gooruna waxaan sheegi doonaa najiitadii siday u kala baxday talow baca waaweynna halkaasaa la soo wadaa talow yaa kala qaadan doona waxaa la sheegi doonaa najiitadii abaalmarintiina waa la qaadan doonaa waxaan u malaynayaa lacagaha iyo adduunka la bixin doono inaan sheebo shaba xataa lagu qaadi karaynin waayahay markanna waxaa la soo gaaray wakhtigii lagu dhawaaqi lahaa natiijada nabadoon ismaaciil haaruun een, horta adigu kooxdee taageersaneed anugu waxaan taa- ba- bartamahan taagnaa anugu bartankaan taagnaa kooxna aad ma ah laakiin hadda de koox bay guushu raacday guushu waxay hadda raacday muscab bin cumeer oo ku guulaysatay koob iyo labaatan darajo
waa ay takbiirsadeen majmuucada kale ee qudheeda kama yaraysata ayaan filaya waxaa weeye kama een, majmuucada kale allah ha barakeeya ee ee cumar binu khadaab kama ayna yaraysanin waxay ku guulaysteen sagaal iyo toban dhibcood allahu akbar allahu akbar wabilaahi towfiiq waa tahay natiijooyin isku dhow ayaa ay keeneen in kasta oo oo laba dhibcood oo keliya looga adkaaday majmuucada cumar labada koox waxaan idinka codsanaynaa haddaatay murqihiinna ayaad soo bandhigteen suldaan cabdiqani iyo suldaan maxamuud soo dhowaada shucuurtiinna Eh, suldaan maxamuud aad baad u faraxsan tahay aad iyo aad waxaan la koobi karin maasha allah ilaahay baa ku mahadsan een, waa guushi waa saa u sheegtay anayna raacday een, inkastoo had labada qayb odayaasha ay ahaayeen haddana hadde waa soo dhaweynaa insha allah waan u tacsiyeynaa maadaama aan annaga guushina raacday waa u tacsiyeynaa insha allah odayaasha maadaama aan ka aan ka guulaysanay waa tahay suldaan cabdiqani soo dhawow waa laidiin tacsiyeeyey inkastoo buundooyin yar la idinka badiyey soo dhawow waan dhownahay dee tartan ah, laba gari laba nin kawa qostaa la yidhi annagana waan hambalyaynayna saaxiibadana waan ku faraxsannahay waa isla saaxiibadana un marka annagoo iskala qaybinin ba ahayde aad baan ugu faraxsannahay waan u hambalyaynaa walaaladana oo khayr laha siiyo aad baan ugu faraxsannahay annaga laftanadoo maana yaraysanin oo waan dadaalay laakiin waa nasiibka baa naga qaaday runtii midda kale dee anigu odaygu gudbaa dhan walba waa la jiraa waa sidii odeer sheegaye waa farxad ba ii tahay inay odayaasha maasha allah wax badan keenaan jazaakum allah khayra jazaakum allahu khayran aad baad umahadsan tihiin gabagabadii ayaan soo gaarnay eh, oo keliya waxaa inoo haray inaan en, sheegno oo aan qaybinno hadiyadaha sida hordhaca aan ku sheegnay hadiyadaha waxaa bixinaysa wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka qof walba qof walba hal bac oo weyn ayuu leeyahay ma wada tirin karayo laakiin waxaa ku jira cimaamadihii odayaasha baraafuun catar shambo sameecadaha wax lagu dhegaysto memory ay ku jiraan inta badan barnaamijyada taxanaha ah ee ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iyo waxyaabo kale oo macmacaan ah sida zabiibka oo kale in sha allahu tacaala labada kooxba waa ay wada guulaysteen aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa wakhtigiinna iyo tartanka aad soo bandhigteen tan iyo intaannu ku kulmi doonno tartan noocan ah waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu نحلة للمجد برهان ينثر عبقا أو ريحان من آي الرب المنان يسكب في الوجدان أمان نحلة للمجد برهان ينثر عبقا أو ريحان من آي الرب المنان يسكب في الوجدان أمان نسمات سكنى لجنان نرجو رضوان الرحمن وسنابل خير الريان كان محل النبع فكان وقف قام على الإحسان يبقى بمرور الأزمان حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان حمدا لله المنان أن وفقنا للإيمان وختاما أزكى يا ربي صل على الهادي العدنان